Maalinta Caalamiga ah ee ka hortagga ku shaqaysiga carruurta waxaa markii ugu horeysay la aasaasay sanadkii labada kun iyo labadii Ururka Shaqaalaha Adduunka (ILO) si loo soo jeediyo dareenka joogtada ah ee ku saabsan shaqada carruurta iyo in dib loo eego xeeladaha lagu cirib tiri karayo golaha loo dhan yahay ee Qaramada Midoobay ayaa isaga oo qiraya baaxadda shaqaalaynta carruurta waxa uu si wadajir ah u meel mariyay qarar sheegaya in labada kun iyo kow iyo labaatanka uu yahay sanadka caalamiga ah ee cirib tirka shaqada carruurta waxaana uu ILO ka codsaday inay hormuud ka noqoto dhaqangelintiisa Maalintani waxay isu keentaa dawladaha, maamulada maxalliga ah, bulshada rayidka ah iyo kuwa caalamiga ah, shaqaalaha iyo ururada loo-shaqeeyaha si ay u tilmaamaan dhibaatada ama u qeexaan tilmaamaha si loo caawiyo carruurta shaqeeya. Ugu horeyn, qaar ka mid ah waalidiinta magaalada Kismaayo ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka ay carruurta shaqaysa ay kala kulmaan, shaqooyinka ay qabanayaan iyaga oo ku baaqay in la cirib tiro ku xoogsiga ama ku shaqaynta carruurta da'doodu ka yar tahay heerka shaqada.
Ilmihii isagoo tabar yar baa aabihii ama hooyadii waxay leedahay soo qabo maxay ahayday iisoo jeerigaan biyaha ama tobanla biyo ah soo qaad baa la dhahay ama kareetaaba loo dhiibaya oo ka sii darab ee waxaa ka mid ah ee arrimaha guriga oo kale yacni in ka shaqale qolalka nadiifi ee howl markaa qaadi karin ee maxay ahayday weelka dhaq ee cuntada kari waxyaaba noocaasa oo ilmihii culays ku ah laakiin waalidka markaa isagu isleeyahay wuu qaban karaa waad arkaysaa ciyaalka ka shaqaysanayo suuqyada kuwa maaragtay baalashlayaal ah amba caseeyayaal ah oo aan weli aan helin mataqaanaa daryeelkii waalidiin ama waalidnimo iyagaas waad dareemi kartaa dhibaatada ku kaliftay caruurteena marka hadday marka aan joogno soomaaliya waxaa ka jirto dayac aada u weyn oo xagga caruurta ah caruurta marka dhibaatooyinay la kulma mataqaanaa la daris yihiin mar walba dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah in cunugii uusan lahayn kafaalo oo caruureed amba kafaalaan loo sameynin dhanka kale guddoomiyaha ururka haweenka gobolka jubbada hoose faadimo aadan kateela oo hadal ka jeedisay munaasabad lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah ee ka hortagga shaqaalaysiinta carruurta oo ay qabatay wasaaradda shaqada ee shaqaalaha jubbaland ayaa ku nuuxnuuxsatay caqabadaha ay carruurtu kala kulmaan ku shaqaysiga magaalada xarunteeda xafiisyada waxay ku yaalaan kelitu magaalada dhexdeeda waayo inta badanna waxaan aragnaa dhalinyaro yaryar oo ilmo yaryar oo ilaa lix jirta laba jir ilaa labay toban jir ah oo baabuurta dhaqaayo oo markay dhaqaan xataa lacagta aan la siinaynin kabaha baalashlaayo suxi loola dhaqanaayo haddii la doono kabaha lagu dhufanaayo u malaysaa dadkan inay soomaali ahayn ama deegaanka jubbaland abay ku noolaan u malaysaa waxaa noo suurtagalay inaan wax badan ka qabanno ciyaalkaas oo iskuullada geyno wasaaradda waxbarashada laba sano ka hore waxay noo ogolaatay canugga aan iska bixin karin iskuulka fiiga aan iska bixin karin ad ogaataan inaan keenno iskuulle kale lagu dardaro iskuullaha eeda ay leeyihin sidoo kale ayaga waxay noo ogolaadeen inaan ilmaha geyno iskuullada oo aan ka shaqayno wasaaradda waxay leedahay haweenka qayb ciyaalka laga hadlaayo annagana aan kala shaqayno ka haween ahaan barnaamijkan aad baan ugu faraxsanahay waxaa kaloo golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanka halkan fadhiya inay sharciyadaas gudbiyaan oo baarlamaanka la horgeeyo golaha wasiirada ay gudbiyaan wasaaraddana ay dejiso shaqadii shaqaalaha oo ay maanta ka dhigto maalinta koowaad ee ay gudbisaba ay ka dhigto sida loo horgeeyo golaha baarlamaanka kadibna golaha xukuumadda lagu gudbiyo aqoon-yahan maxamed cabdulaahi waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada ku nool magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxa uu ka warbixinayaa xuquuqda carruurta iyo halka ay dhigtay diinta islaamka waxay leeyihiin guud ahaan xuquuqda bani aadamka uu leeyahay waxayna la dheeryihiin inay yihiin ilmo tabar deer yar oo caqli yar oo u baahan in la ilaaliyo xanaano gaara la siiyo diinta islaamku waxay samaysay waxa la yidhaha tarbiyo ilmaha in la barbaariyo oo maskaxiyan loo barbaariyo waxay siisay waxa la yidhahdo education iyo waxbarasho oo wax la baro oo macluumaad ilmaha lagu shuba waayo ilmuhu markuu soo dhasho waa warqa bayda waa warqad cad weeye sidoo kale waxay siisay waxa la yidhahdo xanaano ilmaha la xanaaneeyo maadaamuunu qabsanayn adeegyadii u baahnaa caafimaadkiisii la ilaaliyo maxaan ku dhaha korkiisa iyo kalkiisaba ilmihii in la ilaaliyo ayaa xanaano la yidhaahdaa ilmihii yaraa in mataqaanaa lagu lagu xamaasho oo la isaga dhiga xabadda ama lagu shaqaysto lagu shaqaysto dee nooc waxay noqonaysaa addoonsi ay noqonaysaa that's way waxa weeyaan xataa ilmaha markii eh, eh, eh, ilaahay subxana watacaala sharcigiisa meel baa ayaa- ayaa ilmaha waajibaad ku fuulaya marka ilmihii oon meeshii waajibaad ku fuulaya gaarin haddii wax loo dirsado adeeg yaryar oo iska guriga gudihiisii wax saasa de waa iska caadi oo normal ah oo ilmaha uusan aan dhib ku ahayn laakiin arrintaasi guud ahaan waa xadgudub ilmaha lagu samaynayo diintuna ma ogola dhaqanka suubanina ma ogola wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland maxamed axmed cali oo munaasabada lagu xuseeyey maalinta caalamiga ah ee ka hortaga shaqaalaysiinta caruurta khudbad ka jeediyey ayaa ku dheeraaday dhibaatooyinka ay caruurtu kala kulmaan shaqooyinka culculus
muhiimaddu waa xuska maanta mataqaanaa ee, caruurta la shaqaalaysiinayo ama la adeegsanayo la isticmaalayo Een, taasaa waxaan rabaa inaan isla fahno Ee, lama yeeli karo ma aha waxaan ka hadlayno lama yeeli karo amarkaas cid bixin kartaa ma jirto laakiin maxaan ka hadlaynaa sidee baan u joojin karnaa maxaanse ku joojin karnaa waxaan u joojin karnaa horta annagu inaan midoobno haddaanaan midaysnayn dee ilmuhu ma midoobayaan ilmuhuna ma maqlayaan waalidku wuxuu leeyahay bulshada bannaanka joogtana ilmaha cid ka celinaysa ma leh kow haddaan amniga aanaan u midoobin ma helayno inaan ilmaha xafidanno iskuul iyo dugsi ma helayno sababtoo amni ma jiro furo walba uu jira waa amniga amni marka yaa yeesha dad midaysan baa amni yeesha dadaan midaysnayn amni ma keeni karaan haddaan amniga la helin loo midoobin loo walaaloobin qof walba qofka kale uusan ka fakerin noloshiisa ma imaanayso inaan ilmo xafadino ma imaanayso inaan iskuul furanno